الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين
الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدن يا صديحية عن ابن عباس عبد الله بن عباس أيو بيهقي كوريي يا غير كيسبة رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري low yucda naasu dadka haddii la sii lahaa bidacwaahum sheegashadooda ladacaa rijaalun ragaa sheega lahaa amwaala qowmin dad maalyaalkood iyo wa dimaa'ahum dad dhiigyaalkood laakin ilbayinatu markhaatida cala almuddaci qofka wax sheeganaya korkiisay ahaatay walyamiinu dhaartiina calaa man ankara qofkii inkiray dushiisa ayay ahaatay xadiidun xasanun waa xadiis xasan ayuu yidhi imaamu nawowi raximahuullah rawaahu lbayhaqiyu imaamuulbayhaqi ayaa wariyey iyo wa kayruhu kayrkiisa hakadaa sidaasay u wariyeen wa bacdu gabalkiisna fii saxiixayni bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay xadiidka soddon iyo saddexeeya waa xadiid qaacido weyn oo muhiima u ah xugunka iyo kala saaridda dadka xuquuqda lagu kala saaro asalkiisa bukhaari iyo muslim uu ku sugan yahay oo waxa weeyaan albayinatu cala almuddaci asalkeeda intaas waxa weya bukhaariy bukhaari iyo muslim ay ku sugan tahay laakiin waxa weeyaan lafdigan oo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara jumlada sidaas ah bayhaqi ayaa wariyey imaam nawowin waa xadiid xasan uu yidhi ahlulcilmi badan oo kalena waxa weyan waa isbaatiyeen xadiidka waa isbaatiyeen axaadiis kaleeto ayaguna saxiix ah oo bukhaariiyo muslim ku suganoo inay sidaas kala tahay tusayana waa jiraan sida xadiidkii ashcaf ibnu qays oo bukhaari muslim ku sugnaa ninay isqabsadeen markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam bayinatuka markhaatigaagaad keenee ow yamiinu haddii kale waa kuu dhaaranaya mana la macno bayinatuka ow yamiinuhu uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam sidaas darteed ibnu daqiiq ulciid wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala xadiidka markuu sharxayey wa haada alxadiidu aslun min usuuli alaxkaam waa asal oo usuusha axkaamta ka mid ah wa acdamu marjicin cinda tanaasuci waalkhisaam waana marjica ugu weyn oo loo laabto marka la ysqabsadoo wax lagu doodo wuxuuna keenayaa inaan qofna loo xugmin waxa uu sheegana sababtoo a nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low yucda naasu dadka haddii la sii lahaa bidacwaahum sheegashadooda macnaha waxa ay sheeganayaan haddii la yska sii lahaa qofaa wax sheegtay waxaan qofkan ku leeyahay maal ninkan waxaan ku leeyahay kun shilin waxaan kan ku leeyahay waxa weye intaasoo kale qofo wuxuu sheegto haddii loo xugmi lahaa boqol kun aan ku leeyahay soo sii ninuu iga dil aabbaheeyuu dilay hay hadda madaxa ka jaro adna waa kan waxa weeyaan haddii qof walbaaba wuxuu sheegto la sii lahaa la dacaa rijaalun ragaa sheega lahaa macnaha ragga waa baabu takliib dadaa sheega lahaa wey rag iyo dumarba waa sheega lahaayeen amwaala qowmin qoom maalyaalkood iyo wadimaahum macnaha dadaan alle ka baqaynaa loola jeedaa rijaalun laa yakhaafuuna allah dadka alle ka baqayaa dad maalkood iyo dhiiggood sheega mayaan laakiin dad aan alle ka baqayn ayaa sheega lahaa dad dhiiggiis iyo maalkiis haddii qof walbaaba wuxuu sheegto loo xukmiyo qofkan waxaan ku leeyahay toban milyan ma ku leedahaa waryaa si qofkan wuxuu iga dilay aabbahay ama wiilkaygii haye qisaaso madaxa ka jaro wax noolaalaha lama arko wax noolaalaha lama arko qofkan waa ridoobay khalaas hala dilo murtad waa dil xukunkiisii kanuu waa bidcoolayaan lala hadlin khalaasa laga wada aamusa waa bidcooley macnaha diinka iyo adduunyada labadaba fasaada imaala saas darteeda qofku waxa uu sheegto loo rumayn maa ilaa bayino la helo ilaa bayina la helo qofka markuu wax sheegto bayina la leeyahy haati burhaanaka in kunta min asaadiqiin sidaasaa la leeyahy sidaasaa la leeyahy qaacidadii marka dadka lagu kala saarayuu nabigu sheegay sala allahu alay waslm wuxuu yidhi laakin ilbayina laakiin markhaatiga cala almuddaci qofka wax sheeganaya dushiisay ahaato markhaati waxaa laga rabaa qofka wax sheeganaya walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofkii inkiray oo yidhi iguma laha marka waxaa la rabaa laakiin in la fahmo yaa muddaci ah yaa muddacaa calayhi ah istilaaxaad dhowra ayay ahlucilmigu ku kala tilmaamaan maalan qolo waxay yidhaahdaan waxaa muddaci la yidhaahdaa qofka hadduu aamuso aan la qabsanayn oo meeshaba lagu kala taga dacwada dhan waa joogsanayn muddacaa calayhina waxaa la ihahdaa qofka hadduu aamuso aan la dayhin sidaasaa lagu kala yaqaan ilaa maalan fiiri qofaa soo tegay wuxuu leeyahay qofkan ayaan waxaan ku leeyahay boqol kun fiiri qofka sidaas dhahayaa muddaci la yidhahdaa hadduu hadda isagu iska tago kan kale waa iska tegaa isagu hadduu aamuso la qabsan maa qofka marka hadduu aamuso aan la qabsanayn oo arrinta dhammu soo afjarmaydo kaasaa la yidhaahdaa muddaci muddacaa calayhina waxaa la yidhahdaa qofka hadduu aamuso aan la dayhin oo la leeyahy war iga garbax ilaa qofkii wax lagu sheeganaya hadduu aamuso mogta la daymaya ka garbaxa la leeyahy laakiin qofkii wax sheeganaya hadduu aamuso oo uu iska tago qofkaana u iska tagaa la leeyahy marka sidaasaa lagu kala yaqaanaa muddaci iyo muddaca calayh qaar kale waxay idhahdeen maya dariiqo kalaa loo sheegaya waxa weeyaan muddaci waa qofka sheeganaya khilaafu اlasli khilaafu daahir sida daahirkaa sababtoo ah asal waxaa ah qofkan inaan wax lagu lahayn asal sidaas ah sababtoo ah qofkanu markuu dhasho hooyadiis dhashay ma waxbaa lagu lahaa waxbaa laguma lahayn soo maa wax ku lahaanshadu waa wax dib ka yimid soo maa marka alaslu baraa'atu dim baa la yidhahdaa asal waxaa ah qofka inaan wax lagu lahayn alaslu baraa'atu dimma qofka wax sheegana wuxuu sheeganaa wax asalka khilaafsan marka labadooda markay asal soo istaagaan oo qofna yidhaa waxbaan ku leeya midna uu leeyahay iguma lihid asal waxaa ku taagan qofka wax lagu sheeganayo oo inaan wax lagu lahayna asala yaa daciifa marka dhinaca xoogga yar waa qofka wax sheegana warkiisaa xoog yar qofka wax lagu sheeganayo dhinaciisa xoog badanoo asal wax laguma lahayn haddi marka asalkiiuu ku taagan yahy dhaarta iyo markhaatigana markhaatiga xoog badan markhaatiga xoog badan sidaas darteeda markhaatigii xoogga badnaa dhinacii xoogga yaraa lagu xoojiye waxaa la leeyahay adaa asalka khilaafsana markhaati orodkeen qofka dhahaya qofkaanaan wax ku leeya dacwada asal waxay u dhacdaa qofkaanaan wax ku leeyahay markuu yidhaah waxaa la leeyahay war wax ma kugu leeyi hadduu u qiro waxa weyn hadda khalaas warkii waa dhammaaday hadduu yidhaha iguma laha asalu kaasuu ku taagan yahaye la dhihima inuusan kugu lahayn markhaati u keen la dhihima ee qof kale waxbaan ku leeyahay waxaa la leeyahay inaadan inaad ku leedahay markhaati u keen hadduu soo taago markhaati markhaatiyaalkuna waa badan yihi hadday zina tahay afar nin oo muslimiin ahoo caadilina laga rabaa afar nin wax zinaba ku saabsan hadday xuquuqda aan maaliga ahayn maalna aan looga qasdayn sida guurka dalaaqa rajciyada waxaa la leeyahay laba nin oo muslimiinahoo caadiliina keen laba nin wax kale laga yeeli maa laba dumara laga yeeli maa hal nin iyo laba dumara laga yeeli maa haddaan shaygan maal uusan ahayn maalna aan looga qasdayn sida nikaaxa sida waxa weeye dalaaqa sida rajciyada waa rajciyeysta uu leeyahay markhaati keena la leeyahay laba markhaati laba nin oo markhaatiyaal markaad wax rajciisay yaa kula joogay waa rajciisa adiga leh qaar badan soomaaliya rajce maba yaqaaniin oo leeyahay gabadhi inta waahibla furay aan isla markii waxaan idhi waxba kama jiraan dalaaqaas hayta waxba kama jiraan waaba furtay saan wax uga jira waxba kama jiraan waa iska sheeka la yaab leh caamanimadu waa wax la yaab leh waxba kama jiraanaan idhi yule isla markiiba waxba kama jiraan miyaad dhihi karta waa tegey xariggaas qaab wax loo soo rajciyeystaa jirta waa inaad qaabkii barataa markhaatina u samaydaa laba markhaatina ad u samaydaa marka taas weeye maxaa soo haray wixii sidaasoo kaleeto waxaa la mid ah qofkan waa faqiir maaldhawedan soo marna xadiiskii qabiisa oo tuugsigu markuu u bannaanaana marka tuugsigu u bannaanaana ayadana shuruuday u baadnaysa saddex qof saddex nin oo qaraabadiisa ah oo caaqilina waa inay ka markhaati kacaan marka waa inay ka markhaati kacaan hadduu maal yahay wixii marka maal hadduu yahay maal hadduu yahay ama wax maal looga qasdayo saddex shay mid ayaa la rabaa laba nin waa inuu keenaa hadduusan heli karin hal nin iyo laba dumara waa inuu keenaa fain lam yakunaa rajulayni fa rajulun wamra'ataani hadduusan hayn hal nin waa inuu keenaa markuu ninkaas keenaana dhaaraa la leeyay oo dhaartii ku kaba intaas miduu in la maraa laba nin hal nin iyo laba dumara hal markhaati hadduu keeno dhaara loogu kabaa bayinadu waa sidaas mararka gobol bayinada waxaa imaan kara ma ahan markhaati oo kaliya bayinadu bayine waxaa la idhaahdaa wixii wax ku caddaadaan wax alla wixii qofka wax ugu caddaadaan bayine waa la yidhaahdaa oo mararka gobol qaraa'in kaleetay noqona waxa wax ku caddaanayaan ee bayine kaliya maahan oo miaal waxaaba ka mid abaa nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaan labadii gabdhood oo u yimaadeen laba gabdhood oo laba carruura haysta ayaa meel duurkaa aadeen tii weyneed carruurkeediiya bahal cunay bahala ka cunay tii yareeday kula dhegtay tiri kanaan dhalay war ma dhalina iiddaa ayagoo iskula dheganay nebi daawuud u yimaadeen nebi daawuud waa fiirfiiriyey waxaa u muuqatay tii weyneed inuu inuu u xukmiyo ijtihaadkiisaasuu noqo mana aysan dhalinad sidaas u xukmiyo markuu ku ijtihaaday sidaasu hal ajar uga helay ila waa ijtihaadaya xaqna waa u lahaaya nabi sulaymaan oo ina daawuud ah waa wiilkii nebi daawuud waana nabi ilaah ayay u yimaadeen doodii oon weli dhammaan sida muuqata markaasuu u sheegeen markay u sheegeen aniga idinku kala saarayo midba dhinaxa ku dhegto ii keena midiyo waa idin kala goyna midba cad ha qaadatee tii yareed oo dhashay carruurka ah waxay tidhi maya yaa nebiyallaahi ha noo kala goyn iyadu ha qaadato tii weyneed keliyii ku soo hortay soo ma jeedid ayadaa dhashay ha naga kala goyno ha qaadato iyadu sii daayuna nabi slam tii weyneed tii yareedusi maxaa yeele muxuu dareemay hooyanimada raxmaddeedu aqbali maydo in la kala gooyo carruur ma aqbalaydo tan weynu awalaysan dhalin marka ama ha la kala gooyo ama anugu aan qaato wey ila maysan dhalayn laakiin tii yareed waxay tihi inta carruurkaagii la kala goy lahaa kolba agteeda ha ku noolaado fiiri raxmadda raxmaddaasu markhaati ka dhigay sii daayuna maadan dhalin markaasuu sii tii yareedoo dhashay marka waa qariina soo ma jeedin qariinadaas ugu xugmiy marka markhaatiyaalku mararka gobol waxay noqon karaan qariina sidaasoo kaleeto nabiyullaahi yuusuf islaamtii casiisika markay ku dhegtay oo uu ka fakaday oo albaabka isla tageen oo albaabka casiiskii uu yimid ninkii la socday casiiska calaamaduu sheegay lagu kala xukmi karo oo wuxuu yidhi in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fa sadaqad wa huwa min alkaadibiin iyadu waxay tihi asagaa ii fakanaayay nabi yuusufna runtii u sheeg wuxuu yidhi ayada i eryanaysa markaa ninkii la socday casiiska wuxuu yidhi ha la fiiriyo qamiisku meeshuu ka jeexan yahay horay hadduu ka jeexan yahay isagaa horor ahaa hadduu gadaal ka jeexan yahayna waa cararaya ayada eryaydo gadaal uga dhegtay waa la fiiriyey falamaa ra'aa qamiisahu qudda min min duburin falamaa ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala inahu min kaydikunna markaasuu u garaabay oo uu yidhi waa makrigoodiiyo iska da fir waa qariina calaamad soo maaha marka marar badan waxyaalaha wax lagu kala xukmiyaa waa sidaas sheekh maxamed saali cuthaymiin miaalow keena wuxuu yidhi waxaan aragnay maalan laba nin midaa cimaamadu wata madax ay u saaranta cimaamadna gacanta ku sita kii kale waa madax bannaanya waa ka dabada warqami cimaamaddayda isii uu leey waa kuu yimaadeen maxaad leeda markhaati keen markhaati ma hayo haddeeru ka soo dafo marka wuxuu markaasoo kale waxaan leenahay caadada iyo curfigu ma keenayso inuu cimamadna madaxa lagu duubto midna gacanta lagu qaato qariinaa taalla meesha waxaan leenahay war si cimaamadiisa waryaa maadaa leh anaa leh ku dhaaro duu dhaar maf ku siiyo inuu leeyahay oo ka soo qaatay siiyaan leenahay calaamadaa taalla maxaa yeelay curfigaba laguma yaqaan qof inuu inta cimaamad madaxa saarto midna gacanta ku qaato kanana waa kanaa khamiisna waa sida wana cimaadna ma hayo calaa kulli xaal markhaati waa asal bayinadu laakiin keligeed maahan bayinadu oo waxyaalaha wax caddeeyo xuquuqda caddeeyo oo dhan ayaa bayinada loola jeedaa imaamu ibnulmundirna ijmaac ayuu ku soo naqliyey kitaabulijmaaca ijmaac jaamiculum walxikmna xaafid ibnu rajaba uga soo raray in ay tahay xukunku ana albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara sidaas in xukunku yahay ijmaac weeyu oo saas wax lagu kala saaro laakiin imaamu nawowi raximahullah masaa'iluu ka soo reebay sharaxa uu kitaabka sharxay oo aan waxa weeyaan qofkii xaqa sheeganaya maqaati keen lalahayn masaa'il dhowra ayuu ka soo reebay masaa'ilkaas waxaa ka mid uhuu yidhi aabbaha duusan waxba haysan carruurkiisii inuu biilaa waajib ku ah carruurku inuu biilka bixiyo hadduu u baahdo guur uu ku dhowrsadana waa inuu u guuriyo oo islaantana biilo haddii odoogii sheegto uu yidhaahdo waxaan u baahanahay guur aan ku dhowrsanaado la dhihi maayo laba markhaatiya keen maxaa yeelay inuu baahan yahay asaga naftiisa keliyaha laga ogaa kara cid kale ma ogaa karto soo maaha weliba haddii calaamadana lagu arko calaamadaha haddii la arko oo calaamadihii had asagoo hadba ka sheekayna guuriyaa la arka calaamadana waa yaalin marka wuxuu leeyahay nawowi raximahullah shay kasta oo qofka asaga xaggiisa maahanay meel kale aan laga ogaa karin markhaati loo dirima markhaati loo dirima taasaabaa miiaal ka mid a waxaa laleeyahy u guuri odaga waxaa la mid ah qofka safiiha ah maalka ku cayaaraya ee maalan waxa weeyaan kala baxaya wax haaraan ah sida qamradu ku cabaa ama jaadku ku cunaa qofka nuucaas oo kalea waxaa sharci ah maalka in laga joojiyo maamulkiisa safiiha leraa sharciga waa in xajri lagu sameeyo laga joojiyo maamulka marka laga joojiyo hadduu yidhaha guuraan u baahanahay waa loo guurina markhaati keen la dhihima hala inuu u baahan yahy miyuu markhaati u keeni karaa uma keeni karo waa shay qofka maan cid kale aysan ogaa karin aysan ogaa karin wakadaalika sidaas oo kale gabadha haddii ciddadii waa ii dhammaato ay tidhaahdo oo waxa weyn saddexdii caadaan helay ama ay tidhaahdo waxa weyn waan umulayoo wax ciddadii ku dhammaanayda ila gabadhii haddii waxa weeyaan xataa isagoo ilmihii afar bilood aan gaarin markii saddex bilood ay gaarto ilmi wax gabdhaha umlisaadka hadday inta saas u fiiriyaan ay yidhaahdaan waxaanu waa asal banu aadan haddii ilmihii soo dhacaan khalaas ciddadii waa u dhammaatay dii la xaqiijiyo waxaan ilma asalkood inuu yahay xataa ilmo weyuu noqon ilma iyaga dhama saddex biloodaba khalaas ciddadii waa u dhammaatay day gabadha tiraa marka waxa weeyaan ilmaha iga soo hallaabay oo waxa weeyaan ciddadii saas iigu dhammaatay waa loo rumaynaa saddexdii caadadiian helay day tiraan waa loo rumaynaa maxaa yaele cid kale ma ogaa karto laba markhaatiya keen la dhihima laba markhaatiya keen la dhihima dii laakiin la isku khilaafo oo maalan ninkii horaa wuxuu leeyahay waxa weyn ciddadii uma dhammaan oo gabadha waa rajciise kara iyaduna waxay leedaha war waa dhammaatay ayadaa loo rumaynaa mar hadday muddadu dhan tahay muddo cidda ku dhammaan karto oo saddexda caada xataa mararka gobol waxaa dhici karta wax laba bilood ka yar inay iskula dhacdo gabadha way dhici karta bal laba bilood iska daayo soddon iyo laba casho qaar ay yidhaahdeen soddon iyo laba casho soddon iyo laba maalmood hadday soo wareegto xataa waa dhici kartaa qaar ay yidhahdeen aad inta iskugu keenkeeneen oo waxa weeye waxay leeyihiin hal maalina soddon iyo laba casho iyo laba ilbirqsi camal oo hal maalina aan caadada haynaya way ka qubaysanaya shan iyo toban maalmood ay daahir noqonaya haddana hal maalina haynaya haddana waa ka qubaysanaya shan iyo toban maalmood ay haynaya caadadii haddana ku dhici intay saas wax ah la arko ay dhici karto calaa kulli xaal muddo ciddadu ku dhammaa karto oo soddon iyo laba maalmood un ka badan waa wixii soddon iyo labadaas ka badan wey hadday tiraa ciddadaydii waa dhammaatay saddexdii caadaha waa hela laba markhaatiya loo dirima dii uu ninkii doodayo ayada dhaaraa laga rabaa khalaas isaga markhaati loo dirma ayadana markhaati loo dirma al isagu markhaati wuxuu keeni karaa ciddo dhammaatay inaysan dhammaan midna ma keeni karo iyaduna hadda cid kale ogaa kartaaba ma jirtaba marka taasoo kalena ayagana markhaati loo dirima loo dirima wakadaalika sidaasoo kaleeto hadduu yidhaahdo wiilkii qaangaarka ama gabadhii waan qaangaaray waxaana ku qaangaaray waan isku qarwey markaasaa meniyi uga timid menida illa waa lagu qaangaaraa wiilkuna waa ku qaangaara gabadhuna waa ku qaangaartaa markhaati loo dirma la dhihimaa markhaati keen inaad waxa wey isku januubtay markhaati miyaa ogaa kara ma ogaa karo laakiin hadduu yidhaha da ahaanaan u qaangaaray da'da waa la ogaa karaa ila aabbihii hooyaa dhaleen soo maa dad markuu dhashaaba la ogaa laakiin taas markhaati loo dirima wakadaalika sidaasoo kale qofkii ammaanada loo dhiibtay lacagaa loo dhiibtay waa layga xaday yuu leeyahy ama waxa weeyaan waa layga xada hadduusan musiibo caama sheegayn waa gubtay hadduu yidhaha suuqayna tiila dukaankii taas hadde waa la ogaan kara markhaati keena laleey inuu gubtay laakiin waa la xaday yuu leeyahy dukaanka waa layga xaday maalin dhaweeda anoo dukaanka gadaya aa mid daf alaabtii iga xaday anoon iska jir markhaati keen lama laha kitaabaa la marsiinaa khalaas ma la xaday haa kitaab ku maraa laleey maf orod iska khalaas markhaati keen la dhihi ma adigu masaa'il dhowr ah oo sidaas ayuu keenay imaam nawowi raximahullah waxaa la mid ah waxaa la idhaha qasaamada qasaamada waxay tahay macnaheeda qofaa la dilay qofkii la dilay lama hayo markhaati cad oo lagu sugi karo hebel inuu dilay laakiin calaamadaa la hayaa law aa la yidhahdaa lawhaa la hayaa law waa calaamado maalan gurigaas ayuu ku jira meydka waxaa la arkay nin toorey dhiig le wato ka soo baxay gurigiyaa la galay nin meydha yaalla ninkiyaa la qabta ma aanan dilinin anugu meelahaasaa neef kale ku qashay war maadaan guriga ka soo baxin guriga waa iska galay lama lama dhihi karo waa cadda calaamadaa laakiin la hayaa markaan lawthaa la yidhaahdaa lama yidhaha markhaati taasoo kale ma cadda markaasoo kale dadka dadka laga dilay ele ninkaanaa dilay isagoo bir wata oo dhiiggu ka daadanayo ayuu ka soo baxay markan qolkii galnana isagoo meydha yaalla qof kalena kuma anaan arag meesha waxaa la leeyahay markhaati keena markaas la dhihima hayla calaamad xoog lahay haystaan markaan dhinacooda xoog batay waxaa la leeyahay konton dhaarood mara inuu idinka dilo isagu konton afartan iyo sagaal laga yeelima konton dhaarood markuu ku jiido isaga iga dilay aa loo dhiibaa xarigga loogu xidhaa laleeyahy ama dilo ama waxa weyn diya ka qaado sida waxa weeyaan daliilku ku cad yahay laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya lama waxaas wax laguma dili kare diyadiiyaa laga siina kontonka markay maraana diya laga siinaya shaaficiyadu saas leeyihin marka taasoo kale markhaati loo dirman qofka dhibaatada sheeganaya calaamaduu haystaa maalan caruura ka markhaati dhowr caruur afar shan caruura ay yidhahdeen annaga arkayna markuu dilaayo caruur markhaati ma gashay moogta waana caruur wax kala garanaysa lowth waa calaamad fiican la dhihimaa marka qofkii lahaa qofkaana qof iga dilay markaas markhaati loo dirima hayl calaamaduu haystaa mar hadduu markhaati kale keeni karin dhaaraa lele konton dhaaroodma dumaraa ka markhaati kacen annagaa ka markhaatiyayna markuu dilaayay markhaati ma dhamma oo dhiigga dumarku markhaati kama noqon karaan laakiin haddana qofkay dhinaciisa xoogu yeeshay maxaa yeele gabdhaha sheegay muslimaada markaasoo kaleeto markhaati loo diri maa qofkii dhibka sheeganayay hadduusan markhaati hayn waxaa laleeyahay calaamadaad haysataa heer xooji oo konton dhaarood ku dar konton dhaarooda la marsiina calaa kulli xaal calaamad oo xoogaa malaha xoog u yeelayda haddii la helo khalaas markaasna markhaati loo dhigan marka meelahaasoo dhan ayaa laga soo reebaya waxaa muhiim ah sida uu yidhi sheekh cabdin xuseen cabaad sharaxiisa arrimaha dunyawiga keliya maahan arrimaha xataa diineed laftirkeeda waa saas oo ukhrawiga qofka markhaatiyaa laga rabaa hadduu wax sheegto maalan qofkii nabigaan jecelaha yuu yidhi sala allahu calay wasalam imtixaana u yaalla qof yidhaa nabigan jecela ilaahay baa imtixaano ilah wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddaad allah jeceshihiin hahay soo raac nabi maxamed ku dayo wax kasta uga dayo markaas alla ku jeclaanaa markaas ayaa alla ku jeclaanaa marka xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi aayaddan waxay xukminaysaa qof kastoo sheegta maxabada ilaahay yaa aanna ku sugnayn dariiqada maxamediyada qof kasta oo sheegta maxabada ilaahay oon dariiqada maxamediyada ku sugnayn qofkaas waa beenaale waa beenaale ilaa uu nabiga raacayo wax yar iyo wax weyn aqwaashiisa iyo afcaashiisa waa nuucaas oo kale alxaafid ibn cabdilbar wuxuu asna waxa weeyaan jaamicu bayaan alcilmi wa fadli juska labaad ku keenay qof culummo ah ee caanbaxee sunnada ku caanbaxay dii qof jarxiyo yidha waa bidcoobe calaa dariiqati shahaada la marsiina markhaati keena la leeyahy laga dhegaysan maa xataa caalim hadduu yahay caalim kalaa yidha waa mubtadixa la iska ilaaliyo waana qof sunnada caan ku ahayo lagu yiqiin caalim hebelaa sheegay khalaas waa dhammaatay haddii la yidhaha adduunba waxa wey ma dhaqnaadeen markhaati bayino cad keena la leeyahy bayino cad orodkeen ood ku isbaatinayda arrintaas muxuu ku bidcoobe soo isbaati saasaa la leeyahy calaa kulli xaal hadday dhici laheed dadka qofkii qof wax ku sheegaba in hore laga qaato waxa weeyaan ma badbaadeen naf iyo maal iyo diin midna ma badbaadeen dhammaan way babi lahayd hadduu bayino keeno qofkii khalaas bayinu keeno qofkaan waa gaaloobay bayino keena la leeyahay muxuu ku gaaloobay waa gaaloobay qof walbaa dhihi kare oon alla ka cabsayn xad iyo kii alla ka cabsayn tubaa dhihi kara aa kii alla ka cabsan meesha xaqahu ku dhihi kara kaan alla ka cabsayna meel xaqa iyo meel baadila waa iskada waa gaaloobay waxaa la leeyahay muxuu ku rid ku ridoobay bayina keen waa ridoobay kuma filneen hadduu keeno oo arrin xujaaho caddaynaya inuu ridoobay xalaas xukunkii riddadu qaadan hadduusan keenin qof muslima qofkii murtada yaraa isagaa murtada macnaha qof muslima qofkii yiraa waa gaaloobay isagaa gaalooba qof muslima qofka yidhahdaa waa gaaloobay kelimadaanu duurka iska aadi meen labadooda qofay raaceen kuu yidhi waa murtad hadduu murtad yidhi waa asiib waana hagaajiyey hadduusan murtad midkuu yidhi ahaynna kelimaddu asagay ku soo laabanay marka hadduu yidhaha waa mubtade bayino keenaa laleeyahy hw ku bidcoobi hw ku bidcoobi wax asal min usuuli ahlisunna waa inuu uga baxay ahlusunnaha amase furuuc badan oo bidaca waa inuu isku darsaday soo ma jeedid xujadiina waa inay ku quntay weliba waanagay darsigeennii ku soo qaadannay oo saabiqa ahaa waxa weeyaan walaysa kullu man waqaca fi lbidcati mubtadec qof kastoo bidca ku dhaca mubtadec maaha miisaalana waa u keennay weliba xataa walaysa sida ahlusunna waljamaca ay qabaan walaysa kullu man waqaca fi lkufri kaafiran qof kastoo gaalnimo ku dhaca gaal maaha waaba miisaalin axaadiis cadcadan u keena qof gaalnimo ku dhacay oo aan gaalna ahayn nebi maxamed nin saxaabiya u sujuuday ka war gaalna nabigu ma dhihin sala allahu alay wasalam waa u sheegay sidaasay yidhahdaan ahlu sunnuhu oo waxa weya qof kastoo bidca ku dhacaana mubtadec maaha shek maxamed salix usaymiin isla meeshaas sharaxaas xadiidkii cirbaad ibnu saariya ayuu ku keenayey miaalnana wuxuu u keenay laba imaam oo a'imada waaweyn ee ahlu sunnaha ka mid imaamu nawowi iyo xaafid ibnu xajar labadaas u keen oo bidac waaweyn ku dhacay oo weliba usuul ah maaha waa asal min usuul ahlusunna masaa'ilkay ku dhaceen haddana mubtadec lama dhiho maxaa yeelay tawiilay arrintaas uga dhacday ijtihaad ay ku gafeen wey ijtihaad ay ku gafeen wey marka calaa kulli xaal xadiidku waa qaacido weyn waa qaacido weyn oo muhiim ah oo qofka muslimka inuu marjic ka dhigto ay muhiim tahay xadiiثun xasanu rawaahu اlbayhaqiyu wa kayruhu haakada wa bacduhu fi صaxiixayn